Ololahan bulshada reer miyiga lagu baraye akhriska iyo qoraalka farta Soomaaliga ayaa lagu soo gabagabeeyay deegaano hoos yimaada magaalada Cadaada ee gobolka Galgaduud. Ololahan oo socday muddo laba bil ah ayaa ujeedkiisu yahay sidii dadka reer miyiga lagu bari lahaa akhriska iyo qoraalka waxaana iska kaashanayay mu'asasada Iftiin iyo hay'adda Rajo. Gudoomiyaha mu'asasada Iftiin Ustaad Ilka Case Cabdi oo soo xiray ololahan ayaa ka waramaya goobaha laga fuliyay iyo dadka ka faa'iidaystay ololahan.
maanta waxaan soo xiraynaa ee, ololihii horumarinta reemiyiga ee lagu barayay dadka akhriska iyo qoraalka ee sanad dugsiyeedkan ee ololahan wuxuu soo bilowday ee, bishii ee, kowdii bishii lixaad uu soo bilowday ee, laba bilood iyo wuxuu socdaa toban beri waxaan ka fuloonay degmada godan labe ee tuulooyin hoos yimaado sida keen wabax ee, qori madoobe sidoo kaleeto baxda waxa- iyo meesha la yihahdo caracadka ee, deegaanka baxdana waan ka fulinay waxaan ka fulinay meesha la yihahdo kaxandho sanadkan ololaha waxaa ka faa'iidaystay ku dhowaad afar boqoloo qofood Qaar ka mid ah ardaydii ka faa'iidaystay ololaha akhriska iyo qoraalka ayaa u mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay ololahan.
aqoontu waa furaha nolosha hal qalin iyo hal buug ayaa wax ka bedeli kara adduunka annagu waxaan nahay waxaan u hadlaa dad dadweynihii kaymeed afay waxaan u ahay anoo afkooda ku hadlaaya aan waxaan leenahay eh, dhallinyaradii tiimkii hore oo lala shaqayhayay oo noo shaqeeyo ardada isugu haya keena wax noo baray meel fiican ay marsiihayaan Eh, haddana waxaa noo yimi agaasimihii iftiin waxaan leenahay khayr badan allah idin siiyo Eh, dadaalka aad wadiin annaguna waa idinla dadaalaynaa aniga haddaan naftiga ka hadlo markii ciyaalka ay qur'aanka dhammeeyeen kariimka waxaan ku fa- ku fakaraya inaan cadaada geeyo cadaadad degan oo aan ka geeyana ma jirin waxaan soo dhoweeyey markii la yidhi kayn waxay imaahayaan wasiin cabdinaas cabdiraxmaan waxaan ka mid ahay ardayda deegaanka qormado wax ka barata waxaan u mahad celinayaa maanta waxna aqri karnaa waxna qori karnaa waxaan suul ka baranay oo soomaaliga iyo xisaabta
Dhallinyarada Soomaaliyeed ee waxbartay iyo hay-adaha ka shaqeeya dhanka waxbarashada ayaa sanadihii lasoo dhaafay isku xilqaamay waxbarista dadka reer miyiga oo inta badan fursad waxbarasho helin maadaama deegaanada ay ku nool yihiin aysan ka jirin goobo waxbarasho.